subax wanaagsan subax wanaagsan intee sariirka xanuunla saran allah ka saare subax wanaagsan intee sariirka xanuunla saran allah ka saare subax wanaagsan subax wanaagsan intii saaka samaa ku toosto dantooda soofi allah u siyaadje subaxa wanaagsan intii saaka samaa ku toosto dantooda soofi allah u siyaadje subaxa wanaagsan
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba dunida ka joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka baryada ee beerula barnaamijka waxaa saaka idila socodsiin doona anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi dhanka farsamada waa bilaal daahir waane dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan qaybihii hore ee barnaamijka habaryadii beerulaa ee dhegeystayaal ma maqlaysaan dhegeystayaasha ah dib kala soo qabsaday barnaamijka halo assalaamu calaykum soo dhowo magacaagii halkaad iga soo wexeysid
farxaan cabdimaad farxaan halkay ku sugan tahay
holwadaag saaka sidee loogu waabiristo holwadaag qadka taleefonka ayaa ka go-ay farxaan dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan halo assalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystaha dhegeystayaasha waxay naga soo wici karaan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan halo assalaamu calaykum
wacalaykum asalaam soo dhow walaal magacaagii halkaad joogtid
xamdi oo joogto deegaanka birgid xamdi saaka sidee loogu abristay birgid
si wanaagsan oo wacala loogu abristay inta saaka ka warqaba haddaa kaaga warbixiyo goobaha waxbarashada caafimaadka socodka dadweynaha aada weyna loogu abristay horeynta ka taagan waa beerula jiroo joogaale aada baa umahadsan tahay xamdi waa kaaga mahad celinayaa sida wacan aada barnaamijka aada uga qayb qaadatay adigoo ku sugan beergidid dhegeystayaasha waxay naga soo wici karaan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan halo assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal idaacadda beerula subax wanaagsan ayaan leeyahay abshir oo jooga xaafadda holwadaag abshir saaka sidee loogu waabaristo holwadaag
wallahi xaafadda holwadaag saas aad iyo aad ayaa loogu barisay xaafid ganacsi goobi waxbarasho aad ayaa loogu dareeray iskuuladii aad ayaa saas gaadiidkii bajaajada aad ay isku dhiraaqayaan waxaa waxaa dhibka lagu hayaa idaacadda beerada iska talaabsata ayaa dhibka lagu haya walaal aad baa umaatay abshir waan kaga mahad celinayaa sida wacanad barnaamijka bariida beerulaha aduu qeyb qaadatay islamarkaana aad nagu warbixisay xaafadda howlwadaag saaka sida loogu waabariistay dhegeystayaasha waxay naga soo wici karaan ay doonaya barnaamijka inay ka qeyb qaataan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan barnaamijkaa dhegeysaneysaan waa bariidi beerlula waxaa saaga barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi dhanka farsamada waa bilaal daahir waane halo asalaamu calaykum calaykum salaam soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad joogtid
walaal magacaygu waa maxamed ibraahim oo xaafadda galbeeni jooga maxamed baladweyne qadka taleefonka ayaa ka go-ay maxamed haddii uu waqtigu saamaxo dib ayuu noo soo wici doonaa islamarkaana barnaamijka uu qeyb qaadan doonaa dhegeystayaal qeybihii hore ee barnaamijka baryadii beerula ayaad maqlaysaan barnaamijkana waxaad ka dhegeysaneysaan raadiyo beerula siddeetan iyo siddeed dhibic siddeed magahartis halo assalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystaha dhegeystayaashu waxay fariimaha kusoo dirsan karaan furaha hala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal halkan ayay uga aqri doonaa iyagoo noogu warbixi doona halka ay joogaan sida saakay ay ku abariisteen waxay fariimaha kusoo dirsan karaan furaha hala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal ayay fariimaha kusoo dirsan karaan dhegeystayaasha waxayna si toos usoo wici karaan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan meel walba aad joogtaan waxaan haawadeed galayaa dhegeystayaal subax wanaagsan qaybihii dhexe barnaamijka baryadii beerula ayaa dhegeystayaal maqleysaanna halo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad joogtid siina maxamed salaad oo jeesan magaalada galmudug baladweyne halkay kaga sugan tahay maanta anaa kan suugaday saanka sidee loogu waabariistay sisaana lagu wada qoobka waxbarashada waa loo bahay isla saasi
aada baa umahadsan tahay waan kaga mahad celinayaa sida wacan aada barnaamijkaad ugu qeyb qaadatay islamarkaana waqtiga u soo geliso waan kaaga mahad celinaya barnaamijka dhegeystayaasha fariimahana soo gaarsiinaya dhegeystahan waxa ay leedahay assalaamu calaykum beerula subax wanaagsan fadxi deegaanka waa dancad si wacan baa loogu waabariistay reeraha xoolaha dhammaan waa loo dareer alaykum soo dhow walaal magacaagii halkaa joogtid qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystaha inta barnaamijka ka harsan ayuu dib noo soo wici doonaa haddii uu jaanis u helo dhegeystayaasha fariimaha waxay noogu soo diri karaan furaha ala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waa furaha ala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal ayaa fariimaha kusoo dirsan kartaan halka si toosa usoo wici kartaan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaha qadka ku jira alo asalaamu calaykum
waaleykum salaam soo dhow walaal magacaaga iyo halkaa joogtid
magacayga waa caasho halkay ku sugan tahay caasho
baladeela saaka sidee loo waabirisay halkaa ku sugan tahay caasha qadka taleefonka ayaa ka go-ay barnaamijka aad dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa baryadihii beerlula oo alaab idaacadda beerlula aad ka maqashaan maalin walba marka laga reebo subaxnimada jimcada halo asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhow magacaagii halkaa joogtid
والله فرحان حسن مات وكل الولاد saaka sidee loogu waabiristool wadaag هذه هذا يا لو بيستي جواز نحن جواز فيه
aada ma u mahadsantahay farx farxaan sida wacanad barnaamijka aad ugu qeyb qaadatay waan kaga mahadcelinayaa siddeetan iyo siddeed dhibic siddeed magaca artis radio beerula ayaa barnaamijka ka dhegeysanaysaa dhegeystayaal dhegeystayaasha dib kala soo qabsada waxay naga soo wici karaan ebril hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystaha dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystaha dhegeystayaal waxaa soo wici kartaan eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa si toos usoo wici kartaan waxaana fariimaha kusoo dirsan kartaan furahala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum meel walba aad joogtaan waxaan hawada galayahay dhegeystayaal subax wanaagsan barnaamijkaad dhegeysanaysaanna waa baryadii beerula qeybihiisii dhexe ayaa dhegeystayaal ku guda joognaa dhegeystayaasha fariimahana soo gaarsiinaya haddii aan u aqriyo dhegeystahan waxa uu leeyahay asagaceegu waa cabdi waxaan ku suganahay xaafadda nuur xawaad saaka si fiican ayaan ku waaberisanay ganacsigii suuqii qudaarta ee xaafadda nuur xawaad saaka si fiican ayaa loo kala shaqaysanayaa gaadiidka iyo suuqii xoolaha si fiican ayuu sidoo kale u kala socdaa wax dhiba kama tagna ayuu leeyahay aada ba u mahadsantahay cabdi waan kaaga mahadcelinayaa sida wacan aada fariintaada inoo soo gaarsiisay dhegeystayaasha waxay fariimaha kusoo dirsan karaan furaha hala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waa furaha hala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal ayaa fariimaha kusoo dirsan kartaan halka si toosa usoo wici kartaan furaha sideeda sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum dhegeystahaas qadka taleefonka ee ka go-ay dhegeystayaal markaana waxaad kusoo dhawaataan fariin
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
inta haddii aan ka gudubno fariintaasi dhegeystayaal ee ilaalinta deegaanka waxay qeyb ka ahayd barnaamijka baryadii beerlula dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystaha barnaamijka habriidii beerula qeybihiisii dambe ee dhegeystayaal isla soo gaarnay dhegeystaha qadka ku jiro halo wasalaamu calaykum qadka taleefanka ayaa ka go-ay dhegeystaha dhegeystayaasha barnaamijka dib kala soo qabsada waxay naga soo wici karaan cibar lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan waa cibar lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayay dhegeystayaasha kusoo dirsan karaan aan iraahde si toos usoo wici karaan waxayna fariimaha kusoo dirsan karaan furahala saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum
waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow axmed
waa dhawahay walaalkii waa waxaan joogaa magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan xaafadda hanti wadaag xaaladda ammaan ee magaalada jowhar guud ahaan gaar ahaan xaafadda hanti wadaag waa degan tahay afar labaatankii sacnu kasoo gudubnay magaalada dhibaato bixin ilaahay subxaana watacaala baynu kaga mahad celineynaa dhanka waxbarashada laakiin waxaa albaabada loo furay madarista qur-aanka kariimka laga bartay iyo iskuullada maadiga laga barto ardayda si wanaagsan ay u aadeen goobahooda waxbarashada dhanka ganacsiga loo shaqeynaya suuqa ugu weyn magaalada jowhar ee ku yaalla xaafadda antiwadaag bulshada si wanaagsan ay u dukaamaysanayaan isbada bariisku wanaagsan yahay xarumaha caafimaad qeybahooda kala duwanaa ayaa shaqeynaya intaagalka bulshada sidoo kale wuu wanaagsan yahay shirkadihii isgaarsiinta wicitaanada caadiga ah kuwa internetka bixiya xawaaladihii iyo bangiyadii waaweynaa ayaa shaqeynaya jowhar iyo deegaanka ku dhowdhowna wax dhibaato ah kama jiraan marka laga reebo webiga oo markaasi biyo fara badan keenay webigana wuxuu qarka u saaran yahay inuu meelaha qaar inuu karkarada jabsado sidoo kale waxaa la sheegaya tuulada maandheere inuu markaasi webiga uu ku fatahay oo ay jiraan khasaaro markaasi dhinaca beeraha xaggiisa oo dalag badan ayuu webigu cagta mariyey ilaahay ummadda meel kastay joogtada allaha badbaadiyo guud ahaan bulshada gobolka reer beledweyne reer jowhar dhammaanba ilaahay musiibada wediga ha ka badbaadiyo idinkan waa mahadsantihiin walaalkay maxamed yuusuf cabdullahi adigaa mudan axmed waa kaga mahad celinayaa sida wacanad barnaamijka saaka igala qeyb qaadatay adigoo ku sugan magaalada jowhar isla markaana deegaanada u dhow magaalada jowhar iyo xaafada ay ka kooban tahay inooga warbixiyey waxaa saaka lagu waabiristo waana kaga mahad celinaya markale halo wasalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaikum salaam soo dhawow magacaagii halkaa joogtid
bundaweel anigoo joogo magacayga afka maxamed mukhtaar saaka sidee ku waabarisateen xaafadda bundaweel
qur-aan ayaa
xumahay qadka taleefanka ayaa ka go-ay dhegeystaha dhegeystayaal intaa ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka baryadi beerlula oo saaka halka idagala socodsiinaya anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi dhanka farsamada barnaamijka intuu hawada ku jiray bilaal daahir waali ayuu ahaa inta barnaamijka mid lamida aan dib ugu kulmi doono hadduu alle idmo sidaa i nabadgeliyo
جسنا زي ما الربع